kulankan oo ay kasoo qayb galeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada xudur ururka haweenka iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka kulankan waxaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha iyo xuquuqda haweenka iyo sidii loo difaaci lahaa xuquuqda haweenka ay leeyihiin taasi oo qayb ka ah dadaalo iyo abaabul maamahanba ay waday wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka faa'iidaystay kulankan in ka badan shan boqol oo qoys oo ka kala socday ururada bulshada rayidka waa markii ugu horeysay oo wasaaradda haweenka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay kulan noocaana u qabato ururada bulshada rayidka oo ay horkacayso ururka haweenka luul isxaaq aadan oo agaasime ka ah ururka s b l o oo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska kala shaqaynaysa fududeynta howshan ayaa ka warbixisay waxyaabihii kala kulantay bulshadii kala duwanaa ee kasoo qayb galay kulankan
maamulku degmadun kadhabar adeegahay mayba lahaa siisin hadda shacabkaynin kadhabar adeegahay tan kadhabar adeege lan shacabshaynin dhabar adeegna guulmadeerow lan walba oo guuldeer isin aragteen adkaysidi meelus roowo ka adkaysidi mayba umahadnagay maamulku sida sharafta badan usahayin kadhawaay degmadan xudur qaasatan haweenka anaanka kooy inta gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan abdi abaarey ayaa isna xusay in tani ay tahay xuquuqda haweenka oo meel loogu soo wada jeesto sidii lanka diyaar garow fadi armoojo iyo badana aan iska koyni walaaleen luuliya geeka mayba gobolka kawareejiga iyo degmada xudurba hanraaba dharkiiyo kalabasida fadeen guud ahaanba haab isku yaraadeen laakiin mayba dareemanaha inii walba wadaayan marka mayba rajeeyanaha lawalba deegaanka dhalada muwaadina inuu siina juhdi kabii ini marwalbana ku shaqeeya horumarka degmada xudur marwalbana lansuruma inay magaalada titana laminagata magaalooyinka kale mayba ognaha humaayolaantiya dunyada maalkooyna barnaamijkan waxaa soo abaabulay wasaaradda haweenka ee maamulka koonfur galbeed oo kaashanaysa barnaamijka dalbile oo kaalmo ka helaya u s d maxamed xasan cabdiraxmaan